لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمما كي وحكم يجب واجبها يلي مولانا موليه أن أواجبها يجل وينا وعز غالبها يعشرون لبعتن باكم صفة من صفة ناتي المعمول وهي الوجود وهي عشرين كي الوجود jiritaankii weeye walqidamu horeyntii weeye walbaqaau joogidii weeye wa mukhaalafatuhu khilaafidiisi weeye ilaahay tacaala korahaya lilxawaaditsi kuwa soo dariya uu khilaafay wa qiyaamuhu taagnaantiisi weeye tacaalaa korahaye binafsihi naftiisa uu ku taagan yaho iskii uu taagan yahay ay laa yaftaqiru ilaahay inaanu u dhibaatoonayn weeye ilaa maxallin maxal ilaahay inaanu u dhibaatoonayn weeye walaa mukhasisin mid gaar yeelay musan u dhibaatoonayn walwaxdaaniyatu marka wuxuu kuu sheegahaya hadda sifaadkiibuu ku tirinhayaa walwaxdaaniyatu kelinimo weeye ay laa faaniya mid labeeyaa lahu ilaahay inaanu usugnaanin weeye fii daatihi daatadiisa fiigeeda ku labeeya walaa fii sifaatihi tilmaamihiisa ku labeeya walaa fii afcaalihi falalyaashiisa ku labeeya fahaadihi middaani sittu sifaatin lix tilmaamood weeye al-uulaa midda u horeysaa nafsiyatu naf mid loo nisbeeye wey wahaya middaan nafsiyada ahi alwujuudu jiritaankii wey waalkhamsatu shantii oo bacdahaa uulada gadaasheeda ahaata salbiyatun anfin midii loo nisbeeye wey tuma markaa bacdigeeda yajibu allahu tacaala ilaahay waxaa u waajibahaya sabcu sifaatin toddoba sifa ayaa ilaahay waajibaysa toddoba tilmaamood oo tusamaa lagu magacaabo sifaatilmacaani macnayaasha tilmaamahooda lagu magacaabo wahya toddobadaasi alqudratu awoodii weeye waliraadatu doonidii weeye almutacalliqaani ee ku tacalluqahayay bijamiici lmumkinaati kuwa suurtooba dhammaantood waalcilmu cilmi weeye almutacalliqu ee ku tacalluqahaya ee markaa la xidhiirahaya bijamiici alwaajibaati waajibaadka dhammaantood iyo waljaa-izaati bijamiici alwaajibaati waxyaalaha sugnaaday dhammaantood iyo waljaa-izaati kuwa bannaan dhammaantood iyo walmustaxiilaati kuwa yacni mas-uulowgaaga dhammaantood waa walxayaatu noloshii kaas weeye wahya iyadu kuwaasi marka walxayaatu wuxuu marka ku tirinhaya toddobadii yacni sifaatulmacaaniga la ohan jiray walxayaatu noloshii weeye wahya noloshu laa tatacallaqu iyadu marka ku tacalluqi maysa bishay-in shay ku tacalluqi mayso waasamcu waalbasaru waasamcu maqalkiiyo walbasaru araggii almutacalliqaani ee iyagu ku tacalluqahayo la xidhiidhahayo xiriirla lahaa bijamiici almawjuudaati waxyaalaha yacni la helay ee jira dhammaantood waalkalaamu hadalkii weeye aladii kalaamkiioo laysa aan ahayn bixarfin xaraf aan ahayn walaa sawtin dhawaaqna aan ahayn oo cod aan ahayn wayatacallaqu waa uu tacalluqahayaa kalaamkaasi bimaakiibuu ku tacalluqahaya yatacallaqu bihi lcilmu cilmigu uu ku tacalluqahayo oo min almutacallaqaati waxyaalihii lagu tacalluqahayay kaa ah huma sabcu sifaatin ilaahay waxaa u waajibahaya toddoba tilmaamood oo tusamaa lagu magacaabo sifaatin tilmaamo lagu magacaabo macnawiyatin ee macno loo nisbeeyey wahya iyadu sabcadaasi mulaasimatun midii laasimaysa weye lisabci toddobadii bay laasimaysa alulaa ee horeysay wahya toddobadaa oo lagu magacaabo sifaat macnawiya ah kawnuhu ilaahay ahaantiisu weye tacaalaa kolahaya qaadiran midkii wax yuwaada uu ahaado wa muriidan midkii wax doonahaya uu ahaado wa caaliman midkii wax og uu ahaado waxayan midkii nool u ahaado wa samiican midkii maqlahayo u ahaado wa basiiran midkii hadlahayo u ahaado wa mutakaliman midkii hadl wa basiiran midkii wax arkahayo u ahaado wa mutakaliman midkii hadlahayo u ahaado fa mimaa yajibu limawlaana meeshaan marka wuxuu ka gelahayaa waxyaalihii yacni caqaa-ida ahaa ee kontonka caqiida la oran jiray inkastoo tiradaas mararka qaarkood laga yareeyo oo sida hadda kitaabkaaniba yacni uu isticmaali doono oo waxa weeye sifaad qaarkood hal mid laga cabiro kolba dhankaa rususha waxbay ah ambiyada xaggooda fa mimaa yajibu limawlaana jala wacaza cishruuna sifa fa mimaa kii waxaa kamid a yajibu waxa sugnaanahaya waxaa kamid ah limawlaana annaga midka yacni na tawalinahaya umuurteena tawalinahaya waa ilaaheyni waxa u sugnaanahaya waxaa ka mid a jalla weynaa wacaza haalib haaye cishruuna labaatan baa kamid a sifatan min sifatin ee tilmaamood shiikhu marka fa mimaa yajibu marka uu leeyahay macnaha warka xagga macnaha waxa qadaran faadaani waa faa-ul ifsaaxu weeye oo shardi muqadara ayay marka caddaynaysaa ay idaa aradta haddii aada doonaysa bayaana daalika kaa caddayntiisa haddii aada doonayso wixii hadda lasoo sheegay oo waxaa la doonahaya mukalafku inuu yacni bartaa waxyaalaha ilaahay u waajibahaya ama mustaxiilka ama jaa-iska ah fa mimaa kii waxaa kamid a yajibu shiikhu marka waxaa la yidhaahdaa intaan tabciidiyada wuxuu ula yimid marka la odhanayo labaatan sifaa ilaahay u waajibaysa tilmaamaha ilaahay u waajibahaya u sugnaanhaya labaatankaa sifa keliya inay ku kooban yihiin ma aha labaatankaasi waa labaatanka adiladu ay kusoo aroortay weeye ee ilaahay waxaa waajib u noqonhaya thaabit ilaahay waxaa u noqonhaya wax kasta oo ilaahay xaqiisa haddii loo eega kamaal u ah oo dhanba laakiin midda tafsiil ahaan usoo aroortay oo inaan barana ay waajib nagu tahay waa labaatan kaawe sidaasuu marka sheikhu wuxuu uga cabiray mimaa yajibu waxaa ilaahay u sugnaanaya waxa ka mid ah inaysan labaatankan keliya ahayn laakiin waxaa la rabo si yacni kala baxsan qofku inuu u bartaay waa labaatankan wey waajibku ah waag laakiin sida kale wixii ayaa kasoo haray ijmaal ahaan inuu qofku yacni waxaa la rabaa rumaysan yahay wax kastoo ilaahay kamaal u noqonahaya oo ilaahay waxaa weeye xaqiisa haddii loo eego dhamaystirnaan ilaahay yacni waa inay u waajibayso fa mimaa yajibu limawlaanaa fa mimaa kii waxaa ka mid a yajibu yahbutu waxaa sugnaanaya waxaa ka mid a limawlaanaa ilaaheenna u sugnaanaya jalla weynaa wacaza haalibhaye cishruuna labaatan sifatan min sifatin ee tilmaamo labaatankiibuu marka ku tirinahayaa wahya alwujuudu wahya labaatankaa tilmaamoodoo la sheegahayaa alwujuudu jiritaankii weeye tilmaamta oo jiritaanka la yidhaahda kaa weeye jiritaanka marka isaga la xadeynhayo waxaa lagu xadeeyaa inuu yahay alxaalu alwaajibatu liddaati maadaamat iddaatu xaala kawri tilka alxaali gayra mucallalatin bicilla macnaha waxaa la yidhaahdaa wujuudka waa xaalo ilaahay daatadiisa u sugnaanaysa inta yani maya waxaa la yidhaahdaa waa xaalo sideedaba jiritaanka shayga jiritaanka la yidhaahdaa waxa weeye jiritaanka oo dhan buu ku xadaynhaya dhinac kastaba yacni ha ahaade jiritaan waxaa la yidhaahdaa xaalo yacni u sugnaanaysa daato daatadaasi inta ay jidho ayaa waxaa la odhanhayaa yacni wujuud baa markaa daatadaa waxaa usugnaada la odhanhayaa wujuud waa jiritaan inta marka daatadaasi yacni ay joogto xaalo usugnaanhaya weeye jiritaanku waa ayadoo xaaladaasi wax cilo la yidhaahdana aysan ku cilaysnayn ayadoo cillo kale ku cilaysantahan la arag meeshaa marka waxaa lagu saarahayaa xaalo waxaa jidha daatada yacni u waajibaysa laakiin cillo ku cilaysan oo masala hadda marka la odhanhayo ilaahay waa qaadir waxbuu awoodaa marka la odhanhayo taasi waa xaalo oo daatada ilaahay u waajibtay laakiin maxay ku cilaysan taho macnaha maxay ku xilan taha yacni cilanimada waxaa looga jeedaa yani shay kale ayay midaani yacni ku xilan tahay oo ilaahay inuu qaadir yahay oo midkii wax awoodo uu yahay waxay ku xilan tahay qudrada sifadaas oo qudrada la yidhaahdo ilaa axadku markii uu awood leeyahay ayaa markaa maxaa lagu sifayn karaa oo la odhan karaa huwa qaadirun oo midkii wax yiwaado ayaa laakiin amaa haddii la eego tilmaamtan oo wujuudka la yidhaahdo waa sifo daatadu ay leedahay oo iyadu wax kaloo ay ku xilan taho sifo kale ama tilmaam kale ay ku xilan tahay aysan jirin waa waayahay wahya iyadu alwujuudu jiritaankii weeye walqidamu horeyntii weye qidamka marka isaga maxaa la yidhaahdaa ilaahay xaqiisa qidamka waxaa la yidhaahdaa cadamu awaliyati lwujuudi jiritaanka bilowgiisa oo la waayo wey ilaahay qadiimnimadiisu markii ilaahay waa horreeye layahay ilaa qadiim waa kan way soo aroortee waxa weeye ilaahay jiritaankiisu meel uu kasoo bilowda male haddaad rabta waxaa ku xadayn kardhaa inaad tidhaahdo cadamu iftitaaxi lwujuudi qidamka ilaahay waxa weeye jiritaanka ilaahay furfurashadiisi la waayo meel jiridda ilaahay yacni ay kasoo bilaabatay yacni inaanay jirin qadiimnimada waa sidaa waa ilaahay marka qadiimnimadiisu waxa weeye weligiiba ilaahay wuu soo jiray taa marka waa haddii ilaahay xaqiisa la eego amaa ummadda kale waxyaalaha kale markii la eego makhluuqaadka waxaani waa qadiim haddii la yidhahdo waxaa looga jeedaa waa wax muddo dheer jooga oo kale sida matala haddaad tidhaahdo haadaa binaa-un qadiimun kani waa dhismo horreeyey kaa marka waxaa looga jeedaa wixii uun sanooyin marka yacni ay soo gudbeen oo muddo jiray waay amaa ilaahay qadiimnimadiisu waxa weeye bilow inuusan lahayn oo wakti ilaahay uu soo bilowday iyo xilli midna ma jiray weligii ilaahay wuu jiri jiray walbaqaa-u walbaqaa-u joogid weeye tilmaamihii buu ku sheegaya ilaahay waxyaalaha yacni sifaadkaa u waajibay waxaa ka mid a labaatan sifaa u waajibtay ayagiibuu ku tiriyey wujuudkii iyo qidamkii midda saddexaad muxuu ku sheegay walbaqaa-u joogid weeye ilaahay inuu joogayo waayahay wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraami wasuulaha ilaahay asmaadiisa baaqi baa ka mid a ilaahay inuu yahay midkii werigii jooga baqaha marka maxaa la yidhaahdaa isagana wuxuu ku fasirayaa laba daabit oo isku macnihii ah waxa weeye ilaahay xaqiisa baqa haddii la eego cadamu aakhiriyati lwujuudi waxa weeye ilaahay jiritaankiisi aakhirnimadiisa in la waayo wey dhammaanshihiisa ama go-idiisa in la waayo oo ilaahay jiritaankiisu meel uu ku dhammaanhayaa ma jidho haddaa rabto waxaa ku xadayn ka dhaa cadamu ikhtitaami lwujuudi wey ilaahay jiritaankiisa khatimkiisa in la meel yacni uu ku khatimahayo oo la odhanayo jiridda ilaahay intaasay ku egtaa sida annaga teenna oo kale ama makhluuqaadka maaha ilaahay weligii uu joogahaya marka aakhirnimada markii hadda la xadaynayay waxaa lasoo qaaday hadda dabdigii hore oo kale markii la eego aakhirnimo ayuu soo qaado cadamu aakhiriyati lwujuudi wey marka sideeda lafdiga aakhirnimada haddii la eego laba macnaa loo isticmaalaa mar waxaa aakhirnimada lagu idlaaqaa inqidaha go-idda waa sida hadda marka baqaha la xalaynayo aakhiyalan meesha lasoo sheego cadamu aakhiriyati lwujuudi jiritaanka ilaahay yacni waxa weeye aakhirnimadiisi inuu yacni uu yahay wax dhammaanaya oo yacni meel ugu dambaysa marka yacni le inqida wax leh kaa in la waayo aakhirnimada marka hadda saa waa lagu idlaaqa meeshan taasa hadda looga jeeda markii yacni shayga aakhir ilaa ka hadda la yidhaha waxaana waa aakhirkii u dambeeyay macnaa waa dhammaadeen oo kale waxaana waa dhammaadeen marka marka aakhirnimada dhammaadka loo isticmaalayo waxaa qaabilahay oo kasoo horjeeda awaliyada oo macnaheedu ibtidaha uu yahay oo shaygan markii la yidhaahdo waa dhammaad markii la yidhaahdo waxaa yacni kasoo horjeeda awaliyada waxa weeye waa bilow marka lore waxaan yani waa bilow meeshaasay waxaasi ka bilaabanahayaan meeshaasayna ku dhammaanhayaan marka la odhanayo oo kale sidaas isku qaabilahay waxaa kaloo haddana aakhirnimada loo isticmaalaa macno kale oo waxa weeye albaqaau bacda fanaa'i lkhalq in yacni la haro makhluuqu markuu tahay kabacdi taana waa loo isticmaalaa waa sida hadda marka ilaahay magacyadiisa ay ka mid tahay al aakhiru midkii dambeeyey markii sidaa loo isticmaalo waxaa qaabilahaya awalnimada macnaheedu uu yahay bimacna sabqi cala al ashyaa awalnimada macnaheedu uu yahay in ashyaada laga hormaray marka marka hadda ilaahay la odhanhayo al aakhir iyo al awal marka la odhanhayo aakhirkaani marka kii inqidaha ahaa maa marka macnaheedu waxa weye ilaahay waa midkii dambeeyeyoo makhluuqu markay halaagsadaan oo dhan ilaahay marka uu ka dambaynhayaa waa waa ko awalnimadana macnaha waxaa looga jeeda ilaahay waa midkii horreeyo makhluuqana waa ka horreeyey waana uu ka dambaynhaya ila makhluuq oo dhan ba ilaahay marka kullu shayin haalikun ilaa waja waa kamid wax walba yacni way halaagsanhayaano way baaba-ahaya ilaa ilaahay daatadiisi maa makhluuqaadka o dhan markay halaagsada waa ka ilahay odhanaya liman ilmulkulyawm marka magaca ilaahay aakhir la odhan marka waxaa looga jeeda taana hadda waa la isticmaalaayo yani waxa weeye babkii hadda yacni jiray ree hebel hebel baa ka dambeeya waata la yidhaahdo oo kale macnaa waxa weeye markaas waxaa looga jeedaa aakhirnimadaas macnaha loo isticmaalahaya waxaa wax baaba-ay qofkii markaa ka dambeeyey wa mukhaalafatuhu tacaala lilxawaadithi wa mukhaalafatuhu ilaahay yacni khilaafidiisi weeye tacaalaa korahay lilxawaadithi kuwa soo dariya ilaahay uu khilaafsan yahay macnaha ilaahay inuu ka gaar yahay waxyaalaha yacni soo dariyey oo markaa ilaahay uusan la mid ahay waaka marka ilaahay ka gaar ahaanshihiisi weeyo makhluuqaadka ilaahay yacni wuu khilaafsan yahay oo ilaahay lamid ma aha meeshaa marka waxaa laga fahmayaa ilaahay inaan jurmi lagu tilmaami karin tilmaamaha yacni annagu aan leenaho caaridka ah oo gadaal ka yimid oo kale ilaahay male ilaahay kullinimo iyo juzinimo laguma tilmaamo macnaha waxa weeye inuu ilaahay ajzaa kale leeyaho gaballo qaybsanuu kala leeyahay waxaasoo dhan ilaahay laguma sifeeyo taasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha yacni xadadka keenaya waxaas inay noqdaan waxa muxdatoo la soo darisiiyey wa mukhaalafatuhu tacaalaa ilaahay yacni khilaafsanaantiisi weeye lilxawaadithi waxyaalaha soo dariyay ilaahay uu khilaafsan yahay oo markaa waxa weeye ilaahay uusan la mid ahay waayahay waqiyaamuhu tacaala waqiyaamuhu taagnaantiisi weeye tacaala korahaye binafsihi iskiisa ilaahay uu u taagan yahay macnaha bidaati daati ahaantiisa uu u taagan yahay labadan marka hadda meelood sheikhu wuxuu leeyahay awal haddii la eego tilmaamihii hore markii yani sheikhu uu ka hadlahayey ayaga sidaan hadda kama usan cabirinoo damiir lama imaanin oo markii hore wahya alwujuudu waalqidamu waalbaqaau buy wahya wujuuduhu iyo qidamuhu iyo sidaa ma odhan marka midaan dambe haddii siiqadii hore la eego oo kale waxay ahaan lahayd inuu ka cabiro waalmukhaalafatu lilxawaadithi tan dambana sidaas oo kale waalqiyaamu binnafs marka muxuu damiirkan ula yimid oo siiqadii u bedelay adoo laba macnuu marka sheegahaya in la yidhaha waa tafanun oo macnaha waxa weye cibaarada in la kala bedelo oo waxyaalaha balaagada waxaa kamid a markii yani waxa la cabirahayo in siiqada hadba la bedbedelo hadalku wuxuu ku qurxoonaaday kamid iyo macno kale oo waxa weye labadan wasfi haddii la eego macnaha dadka waa lagu sifeeyaa makhluuqaadka oo masala yani waa la yidhaahdaa hebel yani waxa weeye hebel buu khilaafsan yahay oo kale zaydun mukhaalifun ligayri fi kada hebel hebel buu khilaafsan yahay oo kale qiyaamka waa la isticmaalaa waa la yidhaahdaayo qaa'imun binafsihi ninkaasi iskiibuu u taagan yaho bimacnaa anahu laa yaxtaaju ilaa gayrihi fi umuuri macaashi macnaa cid kale uma baahna markii la eego arrimaha noloshiisa ku saabsan waa nin isagu istabaro wey marka baclamaa dadku ay isticmaalaan ayuu meeshaan damiir la yimid ilaahay u laabanhaya isagoo markaa raba inuu tusiyo mukhaalafada ilaahay iyo qiyaamka ilaahay kaa dadku ay isticmaalaan oo ayagu ay isku sheegaan oo kale inuusan la mid ahayn maxaa yeele dadku haddii hadda ay iyagu iskhilaafaan khilaafkooda waxyaale qaarkood bay isu khilaafayaane laakiin waxyaalo badan oo jaamica oo ay iskala mid yihiin oo ka dhexeeya ayaa jira qiyaamka laftigiisu waa sidaas oo kale haddii la hebel iskiisa u taagan yahay waxyaalo badan oo iski uusan ugu taagnayn oo dadka uu ugu baahan yahay ayaa marka jira marka waxaa la yidhi waqiyaamuhu tacaala waqiyaamuhu taagnaantiisu weye tacaala korahaye binafsihi ilaahay naftiisa uu ku taaganya macnaha qiyaaman taagnaanna ilaahay uu taagan yahay qiyaamkoo muntalif murtabisan dheexan binafsihi daatadiisa ku dheexan naftaan la sheegahayo waa daatadii wey badaas marka mulaabasaha laga dhigo waa yahay ama waxaa kaloo iska banaan darfiyadii majaazada ahayd in laga dhigo waa ka darafnimo oo majaaza oo bimacnaa fi macnaheedu ay tahay waqiyaamuhu tacaala ilaahay taagnaantiisi binafsihi fi nafsihi daatadiisa uu ku taagan yahay marka taa macnaha looga jeedaa waxa weeye ilaahay iskii inuu u taagan yahay asagaaba sheikhu ku fasirahay waxa weye ilaahay daatadiisu wax kale oo asaga yacni gudubsan oo markaa ay ku xiran tahay haba yaraatee ma jiraan waa sida daatada makhluuqaadka oo kale ma aha waayahay kaa weeye marka ilaahay iskiibuu u taagan yahay marka waa kan marka markuu ku fasirhayo ku yidhi ay laa yaftaqiru ilaa maxallin walaa mukhasis ay laa yaftaqiru ilaahay inaanu u dhibaatoonayn weeye ilaa maxallin daate uu ku dego walaa mukhasisin mid gaar yeela macnaha muujidin mid ahaysiiya ilaahay inuusan yacni u baahnayn kaawe ilaahay iskiisa u taaganya hadda qur-aanka laftigiisa waata alqayuum kusoo arooray qayuum macnihiisa waxaa ka mid a ilaahay inuu iskii u taagan yahayo wax daatadiisa kale ay ku xilan tahay lama arko waad annagu marka hadda iskeenu ma istaagi karna waad marka horeba yacni xaadis baanahoo makhluuq la umay baana asaalatanba oo waaba nala keeno markii nala keena kabacdina hadda wax kastoo annagu aan u baahan nahay waxaan iskeen ugu taagan nahay lama arka waad guri baan u baahan nahay inaan degno iskaa uma taagni dhar baad u baahan tahay inaad qaadato iskaa uma istaagi kadhib cunaa u baahan tahay inaad cunto wahaakada wax kasta oo annaga nala xidhiidhaa waxa weeye qofka axadka makhluuqa ah sida ilaahay oo kale ma aha oo mana noqon kara laakiin ilaahay intaa oo dhanba makhluuqaadka waa uga bedelan yahay waa isaga daatadiisu wax ay u baahan taho ka baxsan ama yacni wax kale ayada keenay midna ma jiraan marka ilaa yaftaqiru ilaa maxalintaa marka la odhanahayo maxalka hadda meeshaa loogama jeedaa len maxalkii makaanka ahaa maxaa yeele kaa ilaahay inuusan u baahnayn waxaa laga fahmahayaa warkii hore awal lasoo yidhi mukhaalafatu lilxawaadith oo makhluuqaadka soo dariyey waxyaalaha xawaadifta wixii ilaahay kasoo haro o dhanba ilaahay wuu khilaafsan yahay wuxuu ku khilaafsan yahay waxaa kamid ah amkinada oo ayagu meel bay degaan oo makaan bay leeyihin laakiin ilaahay makaan laguma sifeeyo sababtoo a makaan oo dhan ba ilaahay asagaa uumay khaaliqu kulli shayin buu ilahay wax walba ilaahay baa sameeyey waxaasna makaanka laftigiisi baa kamid ah laakiin maxalkan waxaa looga jeedaa ilaahay uma baahna daato uu uu ku dego uma baahna meeshaa waxaa lagu saarhayaa ilaahay inaanu ahayn tilmaam oo gaalada qaarkood ayaa waxay caqiidaysan yihiin ilaahay inuu yahay tilmaan daata ku degta oo kale sida hadda kuwaan masiixiyiinta ah marka ay leeyihiin nabi ciise ilaah ku sheegahayaan waxay leeyihiin ilaahay baa nabi ciise daatadiisa ku degay marka asaga iyo ilaahay mutaxid bay noqdeen waa keliyaabeen marka ilaahay ma aha sifo u baahan ilaa hadda tilmaam haddii la eego tilmaam maxay u baahan tahay daate ay ku degtay u baahan tahay tilmaam keligeed meel ma istaagi kardho bal hadda markaad soo qabato oo kale awood awood maxay u baahan tahay markii la eego waxay u baahan tahay daate awooddaa ku sifoobay cilmi waa tilmaam muxuu u baahan yahay yacni daate cilmigaa ku sifowday laakiin arki maysid awood keligeed iska soconaysa iyo cilmi keligee hadda midab oo kale markaad eegto midab hawada marhaya miyuu jira midab wuxuu u baahan yahay wax markaa uu ku dego midabkaa yeesho marka yacni markii la yidhaahdo ilaahay daatuu la keli noqday ama daatuu ku degay macnaheedu waxay ahaanaysaa ilaahay inuu marka tilmaam yahay waa marka tilmaamna wax iskeed isu taagi kara ma aha ee waxay u baahan tahay daate ku sifowday u baahan tahay marka yacni ilaahay ma aha tilmaam ee markaa maxalay ku degta u baahan maaha ilaahay waa maxay waa daate tilmaamaheeda leh oo iyaduna qadiim ah tilmaamaheeduna ay qadiim ahaayeen walaa mukhasisin ilaahay uma baahna mid yacni gaar yeela mukhasiskan waxaa looga jeedaa mid muujide ahaysi ayaa looga jeedaa macnaha wax asaga sameeyey ilaahay uma baahna ila cidda adiga ku samaynaysaa markii ay ku samayso takhsiiskuna hadda samaynta laftigeedu ka imaanahaya takhsiiska macnaheedu axadka adiga ku sameeyo waxbuu kuu gaar yeelahaya midabkuu kuu yeelahayo jooguu kuu samaynhayo waxa weeye xibnaha sida hadda yacni uu umistaada uu ka dhighayo oo kale marka macnaheedu waxa weeye ilaahay qiyaamkiisa waxaa looga jeedaa ee iskii u taagan yahay ilaahay uma baahna cid asaga samaysa ilahay uma baahna cidima samaynin waa ka wax walba asagaa sameeyey ilaahay waana qadiim qayuumnimada macnaheedu waa sidaa w marka hadda meeshan sheikhu marka waxaa la yidhi nafta marka uu soo qaaday meesha hadalka musanifka waxaa laga fahmaya ilaahay naf in lagu idlaaqi karo nafta ilaahay macnihiisuna ma aha nafta ilaahay daatada ilaahay baa looga jeedaa ee ilaahay naftiisu ma aha ruuxdan annaga hadda intan nasoo gasha naga baxaysoo kale ma aha marka naf ilaahay waa lagu idlaaqi karaa min gayri mushaakala weliba uma baahna culamada qaarkood baa odhanaya marka lagu idlaaqayo yacni waa la ogol yahay iyadoo hadal kale la qaabilinhayo oo kale oo sida hadda aayadda nebi ciise ilaahay markii uu ka hadlahayay nebi ciise uu leeyaho ilaahay uu soo qaaday taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsika ilaahu waxaad og tahay waxa adiga nafteeda ku sugan anigu ma ogi waxa adiga naftaada ku sugan maxaa yeele qur-aanka waxaa kusoo arooray iyadoo hadal kaloo la qaabilinhaya aanu jirinin in ilaahay naf lagu idlaaqay sida aayadda ilaahay uu ku yidhi oo kale kataba rabbukum calaa nafsihi araxm ilaahay naftiisa wuxuu ku dul qoray naxariis marka naftaa ilahay waxaa looga jeedaa waa ilaahay daatadiisi daatada ilaahay iyo nafta ilaahay labama kala aha waayahay kelimadaas marka yacni nafta la yidhaahdo iyadoo luuq ahaan markii la eego macaani bay ku timaada macaaniday ku timaada waxaa kamid ah daato waa sida hadda marka ilaahay laga hadlahayo looga jeedo macnaha naftu ay ku timaadee damka ayaa kamid a dhiigga markii fuqahadu ay yidhaahdaan maa laa nafsa lahu saa'ila laa yunajisulmaa wax dhiig dareera aan lahayn biyaha ma nijaaseeyaan naftaas bimacnaa dam baa looga jeedaa oo sidaa luqada carabiga waa ku timaada waxaa kamid a macnaha naftu ay ku timaado waxaa kan anafada la yidhaahdo qofku shay yacni inuu ka xumaado marka uu diidahayo iskala wen yahay waxa marka waxaa la yidhahdaa qofka taa laga waayo o kale waxaa yidhahdaa fulanu laa nafsa lahu hebel ninka la yidhaahdaa anafa male waa ka nin waxyaalaha qaarkood marka lagu sameeyo ka xumaada kaama aha waa ka waxaa kamid ah haddana naftu waxay ku timaado marbaa bimacnaa ciqaab oo kale loo isticmaalaya ilaahay aayadda marka uu lahaa wayuxadirukum ullahu ilaahay wuxuu idinkaga digayaa nafsahu naftiisa marka waxaa looga jeedaa ciqaabkiisuu idinkaga digaya laakiin taa laftigeeda hadday rabaan waxay yidhahdaan nafta daatadaa looga jeedaayo xagga macnaha mudaafaa qadarano macnaha nafsahu yacni ciqaaba nafsihi waa waalwaxdaaniyatu waalwaxdaaniyatu kelinimadii kaa weeye sifaadkii kaas ayuu marka tirinahayaa oo ilaahay waajiba waa marka wayna kala baxayaan oo qayba qaybay kala noqonhaya ilaahay kelinimo ayaa u waajibtay kelinimadaas daatada iyo tilmaamaha iyo afcaasha intaasoo dhanba way noqonaysaa ilaahay intaasoo dhanba kelibuu ku yahay waa kan marka kuu fasiraya ay laa thaniya lahu ay laa thaniya mid labeeya lahu ilaahay inaanu u sugnaanin kaas ayaa u waajibay fii daatii daatadiisa fiigeeda ku labeeya walaa fii sifaatii tilmaamihiisa ku labeeya walaa fii afcaalihi falalyaashiisa ku labeeya ilaahay marka ma leh sheekhu marka hadda markuu waxdaaniyada fasiraya wuxuu ku fasira la yidhaha macnihii mushtaqa ahaa waak laakiin haddii waxdaaniyadii mastarka ahayd la fasiro waxay ahaanaysaa fasirkeeda in la yidhaahdo nafyu litnayniyati fi ddaati wasifaati walafcaali ilaahay macnaha sifaadkiisa waxaa ka mid ah labanimo in la anfiyo oo wax ilaahay labeeyo daatadiisa ama tilmaamihiisa ama falkiisa ku labeeyo marka ilaahay wax daatadiisa ku labeeya hadda sida hadda shiikhu uu ku fasiray macnaha mutabaadirka ah laakiin macno kalena waa warku waa keenhayaa sida culammadu ay sheegayaan mathalan ilaahay daatadiisa wax ku labeeyaa ma jidho waxaa looga jeedaa ilaah kale yacni cid kale oo ilaahay daatadiisa oo kale le ma jidho laysa ka mithlihi shay waatuu ilaahay la waxaa kaloo haddana ka mid ah oo waxyaalaha waxdaaniyada inkastoo hadda fasirkan shiikhu uu la yimid waxdaaniyada fasirkeeda macno kalena waa ku imaanahaya oo macnaha hadda uu asagoo ku fasiraya oo waa maxay ilaahay daatadiisa naf ahaanteeda haddii la eego keli inay u tahay oo waxa weye daatada ilaahay daata murakabaayo isi saaran ee markaa ajzaad iyo abdaac le sida teen oo kale ma ah waxdaaniyada macnaheeda waa ka mid walaa fi sifaatihi tilmaamihiisa ilaahay mid ku labeeyaa ma jiro axad mathalan tilmaamaha ilaahay oo kala le ma jira waa waxaa kaloo waxdaaniyada macnaheeda ka mid ah dhanka sifaadka haddii la eego ilaahay tilmaamaha uu leeyahay waa keliyo mathalan awoodda ilaahay uu leeyahay waa keli ee waxa weeye ilaahay laba awoodood oo kala gaara iyo laba ilaadoo kala gaara iyo maaha tilmaamihiisa waaya walaa fii afcaalihi falalyaashiisa wax ku labeeyaa ilaahay ma jiraa wax ilaahay falka uu samaynahayo ku labeeya oo taa macnaheedu waxay noqonaysaa falka ilaahay uu sameeyo kale cid ayadu fal gaara mar kale oo kan ilaahay samaynahaya aan ahayn ma jir dhawaaq waxaa kaloo haddana lagu anfinayaa cid ilaahay falkiisa la wadaagto oo waxaa ka hadda hadda anagu aan samaynayno makhluuqaadku waxay samaynhayaan oo dhani xaqiiqahaan haddii la eego waa fal ilaahay iraadadiisa iyo qadaridiisa ku imaanaya waa kan qur-aanka ilaahay uu ku odhanahayo wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna adinka iyo waxaad samayseenba ilaahay baa idin umay waak waayahay kaa weeye waxdaaniyadii macnaheedii fa haadihi situ sifaatin fa haadihi midaani kuwaan hadda lasoo sheegay situ sifaatin lix tilmaamood wey ayagii baa kala baxayo qaybo qaybo kaa labaatankii aluulaa nafsiya aluulaa midii horreysa tilmaamta ugu horreysa nafsiyatu naf midii loo nisbeeye weeye wahaya iyado alwujuudu jiritaankii wey tilmaamtaas oo jiritaanka la yidhaahdo magacaasay leedahay waxaa la yidhaahdaa yacni waa sifo oo nafsiye ah marka maxaa nafsiye loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay inamaa nusibat linafsi limulaasamatiha allahaa wey naftii bay laazimtaa faqad oo waxa weeye jiritaanku haddii la eego waa tilmaam ilaahay daatadiisa mooye ayadu wax kale shaqo ku leelaha male annaga jirideennu waa noocaas oo kale markii annaga waa jirnaana la yidhaahdo jiriddu macnaheedu waa maxay waa daatada tilmaamteedii wax kale maaha daatada unbay shaqo ku leedahay oo qofka daatadiisa si kaleba laguma fahmi kara ilaa wasfigaa ma ahan waxaa weye qofka daatadiisu taxaquqiisaas oo yani khaarijka wax muuqanahayo meeshaan taagan kaliya uu yahay waa wasfiga wujuudka macnihiisu waa sidaa w waxaa la arki karahayo adiga hadday rabaan waxbaha kaa xijaabeene waayahay walkhamsatu bacdahaa salbiya walkhamsatu shantii oo bacdahaa ayada gadaasheeda ah marka marka ayada nafsiye la yidhi oo midaan wujuudka waxaa nafsiya loogu magacaabay macnaha nafsa ilaahay bay iyadu laazimaysaayo waxyaalo kale oo ay shaqo ku leedahay oo la odhanhayo waxaasay laazimaysaa markii daatada ilaahay laga soo kaco oo waxaasay tacalluq la leedahay ayada ma aha midaan jiritaanka waxaa ku baxaya midda macnawiyada la yidhaahdo oo hadda midda macnawiyada noo imaan doonta marka hadda ilaahay qaadir lagu sifaynayo ilaahay waa midkii waxyuwaada muriid waa midkii wax doonahaya mutakalim waa midkii hadlahaya samiic waa midkii wax maqlahaya sifaadkaa noocaa ayaga nafsiye lama yidhaahdo oo waxa weeye daatada ilaahay markii la eego ayagu daatada keliya laazimimahayaani ee waxay laazimahayaan macaani kale oo daatada ku sifowday oo masalan qaadir markii ilaahay lagu sheega waa midkii waxyuwaaday wasfigaasi muxuu laazimahayaa wuxuu laazimahayaa sifada qudrada la yidhaahdo markii la yidhaahdo muriid sifada iraadada la yidhaahdo markii la yidhahdo waa mutakalim waa hadlahaya sifada tilmaamta ilaahay uu leeyahy oo kalaam markii la yidhahdo sabiic ilaahay waxbuu maqlahayaa tilmaamtaasi maxay laazimaysaa samciga maqalkay laazimaysaa ilaa axadka markii maqal laga helo laakiin markii la eego wujuudku sidaas oo kale maahano isagu waa tilmaam daatada ilaahay ay leedahay ee waxa weeye sifo kale daatadii ilaahay iyo iyada u dhaxaysa oo markaa iyadu ay laazimayso ma ma jir dhawaaka wujuud jiritaanka macnihiisa waana macnaha jiritaan markii la eego uu yahay waa ka waalkhamsatu bacdahaa salbiya waalkhamsatu shantii oo bacdahaa iyada gadaasheeda ahaatay waa sifada nafsiyada ee wujuudiyadahay salbiyatun anfin midii loo nisbeeye wey shantan kale oo marka hadda aan soo marnay oo waa maxay wixii wujuudka ka dambeeyey waa qidamkii iyo baqihii iyo yani waxa weeye mukhaalafadii xawaadista la khilaafahayay iyo qiyaamuhu tacaala binafsihi iyo kuwaa weeye wixii wujuudka ka dambeeyey waa ko marka kuwaa haddii marka ayaga la eego oo qidamka iyo baqaha iyo mukhaalafada iyo qiyaamuhu binafsi iyo waxdaaniyada waa shantaa wey shantaas ayaga salbiya la yidhaahdaa waa mid anfin loo nisbeeyey marka maxaa salbiye loo leeyahay waxa weye ilaahay bay wax ka anfinaysa salbiga waxaa loogu marka salbiga waxaa loogu abtirinayaa liannahaa mufasaratun bihi wey marka ayada la fasirayo ayaa waxaa lagu fasiraa wax la anfinayo oo ilaahay laga anfinayo mathalan marka la sheegahayo qidamka horeynta marka la sheegahayo macnihiisu waa maxay salbu awaliyati lwujuudi macnaha waxaa la diidahaya oo la anfinaya jiritaanka ilaahay bilow inuu leeyahay la diidahaya baqa marka la odhanayo macnihiisu muxuu noqonaya salbu aakhiriyati lwujuud jiritaanka ilaahay go-idiisi baa la anfinaya mukhaalafatu lilxawaadisi markii leeyahay macnaheedu waa maxay salbulmumaahalati lahaa ilaahay waxa weye waxyaalaha soo dariyey inuu la mid yahay baa la anfinaya waalqiyaamu binafsi markii leeyahay ilahay iskiibuu u taagan yahana salbul iftiqaari macnaha ilaahay wax kale inuu u baahan yahay kaasaa marka la anfinayo marka qiyaamu binafsi oo kale marka hadda laa yaftaqiru ilaa maxallin walaa muujidin la odhanayo keliya walaa mukhasisin intaa keliya gaar kuma aha ee ilaahay iskiisu u taagan yahay waxa weye macnaa cid kaleu u baahan yahay baahidu si kastaba ha noqoto waaya ma jirto waxdaaniyada ayadana salbu tacadud marka ilaahay waa keli laleeyahy maxaa la anfinaya tiroobid baa la anfinaya marka meesha ayaa waxaa laga fahmahayaa marka salbiye lagu sheega macnaheedu waxa weeye salbu kadaa waxaasaa ilaahay laga anfinaya ee anfinta loogama jeedo ayada tilmaamahan ilaahay in laga anfinayo ma tilmaamahan ilaahay baa loo suray oo waxa weeye qidamkii iyo baqihii iyo mukhaalafadii iyo qiyaamu binafsi waxdaaniyo waa tilmaamo ilaahay loo sugay laakiin marka la odhanayo waa tilmaamo yacni loogu abtirinayo anfin waxa weeye waa tilmaamo waxyaala naqaa-isa ilaahay ka anfinayo oo markii la fasirhayo ayaa fasilkooda macnaha nafig nafyigaabuu noqonaya oo naqaa-ista lagu anfinayo huma yajibu lahu tacaala sabcu sifaatin tusamaa sifaati ilmacaani uma markaa bacdigeed yajibu lahu tacaala ilahay waxaa waajibaysa umada marka shiiku hadda uu la yimid macnaha tilmaamaha ilahay inay tartiib leeyihiin maaye waa tartiib xagga sheegitaanka markii asiga wax sheegay qaybtooda hadduu soo sheegay ayuu qaybtan labaad sheegaya huma yajibu lahu tacaala ilaahay waxaa u sugnaanahaya sabcu sifaatin toddoba tilmaamood oo tusamaa lagu magacaabo sifaati ilmacaani tilmaamaha macnaha lagu magacaabo idaafadu yani waa idaafo oo bayaan usugnaatay macnaha waa tilmaamo oo ayagu macno ah waa ka ila waa kani waxa hadda lagu sheegi doono macno ilaahay uu ku sifoobo sida hadda awoodda iyo iraadada iyo waa macaani hadda masalan anagu sidaas oo kale wey markaan hadda awooddeen maxay tahay waa macno macnaha waxaa la yidhahdaa waa wax hadda wax muuqan kara banaanka haddii leegaan muuqan karin hadda qofku maanta meesh markuu meeshaan oo kale taagan yahay awooddiisa haddii lagu yidhaha hebel awooddiisa waa kee ma sheegi kadhida wax farta lagu taagi kara maaha marka haddaad ma jirkiisa haddaad tilmaamta hadda jirkiisa qaybule meel waa gacan meel waa ma awooddu waa kee awooddu waa wax macnaayo qofka ku dhex qarsoon weeye waa macna sheega awooddi iraadadu waa noocaas oo kale waa yahay marka sifaatulmacaani baa la yidhaahdaa wahya alqudra wahya toddobadaas oo sifaatulmacaaniga ahay alqudratu awoodii weeye waa ka waa awoodii weeye waaliraadatu doonidii weeye ilaahay marka awooddiisu waa maxay marka la xadeynayo awoodda ilaahay waxaa lagu xadeeyaa sifatun wujuudiyatun qaa'imatun bidaatihi tacaala waa tilmaam jidha oo ilaahay daatadiisa ku sugan yata-ataa biha iijaadu kulli mumkinin waicdaamuhu tilmaamtaasna yacni waxaa ku suurtooba oo ilaahay ugu suurtoobay wax kasta oo suurtagal ah ilaahay inuu ku iijaadiyo kuna weysiiyo hadduu rabo ku baabi'iyo waa marka waa awoodda ilaahay waxna ku uumahayo waxna ku baabi'inahayo wax ku noolaynahayo wax ku dilahayo wax cudur ku ridahayo wax ku caafimaadinayo waaliraadatu doonidii weeye iraadada iyada maxaa la yidhaahdaa sifatun wujuudiyatun qaa'imatun bidaatihi tacaala تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وحوي إلى ددو واتلمام إلهي داتدي سيعني كالسغناتي oo waxyaalaha suurtagalka ah ayay markaa waxay ku gaaryeelaysaa waxa waxaa ku banaan qaarkiisa marka iraadada macnaheedu waxa weye ilaahay marka awooddiisa uu isticmaalahayo hadda waxaa meesha yacni ka horeeya iraada shayga marka sida uu u doonahayo ayuu markaa waxa u samaynaya masalan qof buu hadda ilaahay samaynahaya qof markii ilaahay uu uumahayo habartii calooshii uu ku uumahayo qofkaa maxaa ku banaan waxyaalaha macnaha suurtagal ah qofkaasi inuu noqdo waxaa suurtagal ah inuu wiil laga dhigo iyo inuu gabar noqdo tii ilaahay uu rabuu ku gaariyeelhaya ilmaha ku beermaya hadduu raba gabar buu ka dhigahaya hadduu rabana wiil buu ka dhigahaya laakiin markii caloosha hooyadii uu gelahayay wax walba waa noqon kare oo kale waxyaaluhu noqon karay wax ka mid ah ayuu ilaahay markaa uu ku gaariyo ko mathalan hadda qofkaas midabkiis inuu midab cad noqdo inuu midab madow noqdo inuu cadaan noqdo waxyaalahaasoo dhan waa iska suurta inuu mid gaaban noqdo inuu mid dheer noqdo inuu mid meel dhexdhexaada noqdo marka iraadadu macnaha waxay shaqo ku leedahay waxa kan ilaahay uu samaynhayo yacni sida isagu u doonahayo oo kale iyo ay hawshaasay marka shaqo ku leedaho sidaasuu marka wixii ilaahay uu samaynayo adugu waa kaasoo kale waxa weeye awooddaada markaad isticmaalayso maxaa ka ka horeeya waxaa ka horeeya sida aad rabto waxa inaad u samayso oo kale guri baad waxaad rabtaa inaad dhisto oo kale hadda marka hore waxa weye khariidada waa tala dejiyo khariidada waa sida aad doonayso gurigii marka inuu noqdo waa markaa kabacdi baa wax marka ku tilaabsanaysa wahaya alqudratu waliraada wahaya iyadoo alqudratu awoodii weye waliraadatu doonidii weeye sidaa ilaahay marka uu doonay inuu wax u sameeyo inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakunu wa ilaahay arrintiisu waxa weeye marka uu doono shay ilaahay inuu iijaadiyo markaa uu sameeyo wixii ilaahay wuxuu ku odhanhayaa sidaa noqo ayuu ilaahay ku odhanhaya wixiina marka sidii bay noqonayaan wahiya alqudratu awoodii weeye waliraadatu doonidii weeye almutacalliqa almutacalliqataani ee masalan ku tacalluqahayo macnaha la xidhiiray weeye ee ku xirmahayee ku dheganaa bijamiici almumkinaati waxyaalaha suurtagalka dhammaantood ilaahay qudradiisa iyo iraadadiisu waxay ayagu la xidhiiraan wixii suurtagal ah waxyaalaha mumkinaadka waa maxay waa arrimaha inay jiraan iyo in la waayaa labaduba suurtagal ay tahay kuwaas baa qudrada ilaahay iyo iraadada marka qudrada ilaahay iyo iraadadiisu kuma tacalluqdo waxa mustaxiilka ah maxaa yeele wax walba waxay leeyihiin hawl bay leeyihiin midda kalena kuma tacalluqaan waxyaalaha masalan yacni haabitka ah hadda masalan lama odhan karo ilaahay naftiisa makhaarijin karaa maxaa yeele hadda awooddu waxay shaqo ku leedahay wixii suurtagal ah waa marka ilaahay daatadiisa in la waayaa suurtagal ma ah waa ko ma la odhan karaa yacni ilaahay yacni ma awoodaa sharig sharig inuu yeesho axad ilaahnimada la wadaaga siduu ilaah u yaho oo kale sababtoo cidda ilaahay ilaah la wadaagaysaa siduu isagu usoo jiro oo kale cid weligee usoo jiray weeye magarat wax suurtagala maha maxaa yeelay iraadada ilaahay iyo qudrada ilaahay kuma tacalluqdo waxaan suurtagal ka ahayn iyo waxa laabudda yacni lagama maarmaan ay tahay in la waayo ee waxay ku tacalluqaysaa waxaan ama la heli karo ama la waayi karo waa makhluuqaadkan hadda uu sameeyey oo dhan wax alla wixii ilaahay kasoo haro khalqigan uu uma odani wasfigoodu waa sidaa waana wax la heli karo waana wax la waayi karo ayaga daatadooda ha noqoto tilmaamahooda ha noqoto xaaladaay kusugan yihin dhanba ha noqoto waya waa ko walcilmu lmutacalliqu bijamiici alwaajibaati waljaa-izaati walmustaxiilaati walcilmu cilmi weeye almutacalliqu asaguna yacni laxiri la xiriirhaye markaa ku tacalluqhaye ku xiran bijamiici alwaajibaati waxyaalihii sugnaaday dhammaantoodii iyo waljaa-izaati waxyaalaha bannaan dhammaantoodii waa waxyaalaha mumkinaadka ah ee dhinac walba ka bannaan iyo walmustaxiilaati waxyaalaha aan suurtagalka ahayn marka mathalan cilmiga isaga marka haddii la eego cilmiga maxaa isaga lagu xadeeya cilmiga waxaa la yidhaahdaa sifatun wujuudiyatun qaa'imatun bidaatihi tacaala waa tilmaam jidha oo ilaahay daatadiisa ku qumtoo ku sugan tatacallaqu bishay calaa wajhi liixaadati calaa maa huwa bihi waxayna shayga yacni ugu tacalluqaysaa ee ugu xirmaysaa waxaa in la koobo oo markaa siduu ahaa loo koobo duuna sabqi khafaa-in ayadoo marka aanay ka hormarin cilmigaa ilaahay haddii la eego wuxuu marka hore inay ka qarsoonaadeen oo ilahay cilmigiisu maaha wax marka hore uusan ogeyn oo markaa kabacdi u ogaanayo haddana waxa weeye cilmigiisu waa mid shayga siduu yahay ilaahay wuu og yahay waa marka masalan cilmiga haddii la eego isagu waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha uu ku tacalluqsan yahay way ka ballaaran tahay baa la yidhaahdaa wixii qudrada iyo iraadadu ay ku tacalluqsanaayeen sababtaas marka ay uga ballaaran yihiinna waxaa keenaya qudrada iyo iraadadu ayagu waxay leeyihiin tacsiir wixii ayagu ay ku tacalluqaan saamayn bay ku samaynayaan marka sidaa daraaddeed ayagu wax waa saabit ah oo aan la waayi karin iyo wax mustaxiila oo aan la heri karin kuma tacalluqi karaan sababtoo ah qudra iyo iraada waxay ku tacalluqdaa waxay isbeddel ku samaynaysa waa marka ayagu maxay ku tacalluqhayaan jaa-izaadka iyo waxyaalahan mumkinaadka iyo jaa-izaadka waa isku mid amaa cilmiga haddii la eego cilmigu waa ka ballaaranya macdama ogaanshaha macnihiisu ila waxaa la ogaadaa ogaanshuhu tacsiir ma keeno marka waajibaadka oo dhan buu ku tacalluqaa ila waaba kane ilaahay cilmigiisii daatadiisi ilaahay wuu og yahay sifaatkiisi ilaahay wuu og yahay jaa-izaadku waa makhluuqaadkii mustaxiilaadkii ilaahay wuu og yahay oo waa maxay shariik marka inuusan lahayn oo kale iyo in ilaahay daatadiisa la waayo inay mustaxiil tahay cilmigu bacdamaa uusan tacsiir lahayn sidaasoo dhanka jaanibka tacalluqa haddii la eego qudrada iyo iraadada uga uga ballaaranya walxayaatu noloshii wey wahya laa tatacallaqu bishay marka nolosha ayada marka maxaa la yidhaahdaa nolosha marka la xalaynayo waxa weeye sifatun wujuudiyatun tusaxixu liman qaamat bihi lidraaka baal waxa weeye waa tilmaam jidha tilmaamtaasi waxay yacni u ansixinaysaa ciddii ay ku qumtay inay wax haleesho oo sifaadka idraagga inay yeelato oo masalan waa maxay inay wax ogaato inay wax maqasho inay wax aragto iyo tilmaamaha kale oo sida awoodda iyo iraadada marka tilmaamaha noocaas oo kalea ayay saxiix yeelaysaa ayagaasay wax jira ka dhigaysaa wahya laa tatacallaqu bishayin wahya nolosha ilaahay laa tatacallaqu ma ku tacalluqayso oo markaa ku xidmi mayso bishayin shay nolosha ilaahay shay daatadiisa ilaahay aan ahayn ku xidmi mayso ayadoo marka mutacallaq ma leh sababtoo ah dee waxay kala yihiin nolosha marka la eego iyo waxa kan hadda aan soo marno qudrada iraadada iyo cilmiga haddii la eego iyo kuwan dambo hadda imaan doona oo samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo kuwaas oo dhan oo kulligood waxyaalo ay ku tacalluqaan leh waxay noloshu uga bedelan tahay noloshu markii la eego iyadu waxa weeye waa daatadiisa qofka daatadiisa nolosheedii wey marka noloshu adiga daatadaada ma dhaafsiisna marka noloshu waxa weeye waa shay daatada ku sugan laakiin wax kale oo marka ay ku xilan tahay ma jiraan laakiin way jiraa ashyaa iyadu ay ka shaqaysiinayso oo wax kale ku xirmaayo sidaasay marka uga bedelan tahay markii la eego ilaa waa kan hadda masalan kuwan kale qudra markii la eego awood awood marka maxay u baahan tahay iskama imaan kardho wax maqduuroo la awooday u baahan tahay iraada maxay u baahan tahay wax muraadoo la doonay u baahan tahay cilmi markii la eego cilmi ma noqonahayo waxaan waxba ku tacalluqayn sababtoo ah cilmi ogaansho markaa soo qaado ogaansha muxuu u baahan yahay wax macluumaad oo la ogaado u baahan yahay maqal markaa soo qaada maqalku muxuu u baahan yahay wax masmuuc oo la maqlo basar laakiin noloshu daatadaas ay ku sugan tahay waxaan ahayn ay ku xilan tahay marka ay u baahan tahay majid ay ku tacalluqayso marka sidaa annaga hadda nafteennu waa sidaa nafteennu daatadeenna ma dhaafsiisna daatadeenna laakiin ayadoo way ka shaqaynaysaa sifaat kale daatadeennu ay leedahay inay markaa wax qabtaan oo sida awoodii oo kale iyo maqalkii oo kale iyo sidaa waa keenaysa laakiin ayada shaqadeeda haddii la eego waa wax daatadu ay ku sifoobayso wax kale ay ku tacalluqaysaa ma jidha maxaa yeele macnaheedu kuma xirna wax kale kuma xirna ama kuwan kale macnahood wax kaloo ku xidhanya cilmi macnihiisu wuxuu ku xidhaya waxa adigu adigu ogaanayso waxa la ogaanahaya haddii aanay jirin cilmi ma yimaadeen maqal wax la maqlahaya haddii aanay jirin maqal wax la yidhahdaa ma yimaadeen basar haddaa waxa la arkahaya haddii aanay jiri karin basarba uusan yimaadeen wahakada wasamcu walbasaru wallahu subxaanahu watacaala aclam